سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب تحريم تلقي الجلبي أذاكني باب بيان تحريم تلقي الجلبي wixii la keenayay beledka ee dee dabadiisa laga keenaya sirac iyo alaabooyin ahaa ka hortagga laga hortago intaanay suuqyadii soo gaadhin si halkaa loogu soo iibsado bal xaaranimadkeedii ayuu baabkiisii yahay lafdiga aljalabna waa bimacna almajluub weeye waa wixii la keenaya oo waa silcadii khaarij albeled laga keenaye loo soo waday in beledka lagu iibiyo iyadoo dadka qaarkood ay ka hor tagaan oo intaanu soo gaadhin suuqadee ay markaasi ay iyagu keligood uga soo iibsadaan bal taaba weeye waxaa kaloo kolkood jarabka lagu idlaaqa aljamaaca aljaalibiin weeye waa dadkii naftoodii waxaan waday ee iyagu waxaan keenayay taasna sida dee saaxib allisaan oo kale uu yidhaaho waa lagu idlaaqaaye bal taas buu taxriimkeedii baabkiisii yahay kolley abwaabtan waxyaalaha aynu hore usoo yar aragnay ama dee axaadiistu way isku wada xidhxidhan tahay xadiis baa jumlooyin ama dee kulansanayayoo tani ay kaba mid ahayd oo xalayna waynu soo aragno waa taalayna waa inoo soo socotaaye bal taa weeye umuurihii aynu xalay soo marnay unbaa qostintoodii axaadiis intii ka badani kolley casharka caawa uu noqon doonaa wuxuu yihi imaamku raximah اllahu tacaala xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna bn abi zaa'idata xa وxdثna بن المثنى qال xdثna يحyى yعnي بن سعيid xا وxdثna بن نmayr qال xdثna أbي klهم عan عubayd اللahi عan ناaفiع عan بن cmر balintan snadka dee waxa weeyaan sheekhyada mslimun u sheekhyada ah ayaa kulhm tani ay ku dhacaysaa yaحyى بن زكريa بن أbي زائdة iyo yaحyى بن سعيid الqطاn iyo cabdullaahi bni numayr intoodaas baa cubaydullaahi xadiidka ka wada wariyay can naaficin can ibni cumara ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay nahaa uu nahiyey rasuulkii ilaahay wuu nahiyey an tutalaqaa in lala kulmo oo laga hor tago asilacu alaabooyinkii xataa tabluqa ilaa ay ka soo gaadhayso alaswaaqa suuqyada ay ka soo gaadhayso oo in intaanay suuqyada alaabihii loo soo waday suuqu aanay soo gaadhin halkaa in lagaga hor tago waxaa looga hortagayaana waa lilbeyc iyo iibsi taa rasuulka ilaahay uu nahiyey wa haada lafdigan ah ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam nahaa an tutalaqa asilacu xataa tabluqa alaswaaqa waa lafdigaas lafdu ibnu numayrin waa cabdullaahi bnu numayr lafdigiisii weeye wa qaala alaakharaani labada kale ee waxa weeyaan sheekhyada muslim ah n waayo dee ibnu numayr siaan soo aragnay inanka iyo aabihii waa lagu idlaaqa maxamed iyo aabihii cabdullahi bnu numayr labaduba meesha way ku wada sugayn bal haddaan ka hore ka dhigno weliba lafdigiisu xadathana bnu numayr ah sheekhii muslim ahaa labadii sheekhee kale muslima abubakr bn abi shayba iyo moxamed ibn lmusanna ayay noqonayaan labada kale ixtimaal baa iman karaa ibnu numayrka dhabtii waa cabdullaahi waa waalidka oo haddaan ka dhigno markaa ibnu numayr inuu xadathana abi halkaa uu yihi inankiisu aan kaba dhigno waxay noqonayaan labada la siman oo yaxya ibnu saciid alqaban iyo ibnu abi zaa'ida labadaasay noqonayaan waa ixtimaalkaasna maxay yidhahan labadii kale in الnabiya salى اllahu عalيه wasalam nahaa can اtalaqi rasuulkii ilaahay ka hortaga silacdii iyo jalabkii laga hortago waa nahye oo macnaa lafdiga horaa ka yar taamsanaan waxadaanii bal waan yar wadaynaa alfaadaha waxadaanii moxamed bnu xaatimi waisxaaq bnu mansuuri jamiiعa can ibni mahdiyi can maliki can naafici can ibni cumara can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam bimili xadiiثi ibni numayri can cubayd اllaahi moxamed ibnu xaatim iyo isxaaq ibnu mansuur jamiican iyagu u wadaayoo labadooduba waxay wariyeen can ibni mahdiyin ina mahdi bay kaba wariyeen kolley ibnu mahdi de waa imaam kitaabkeenna naaduu de waa imaam bimacna alkalima waqtigiisiina marka leega dabaqadiisiina dadkii axaadiisa ama dee reerka ugu heerka sarreeyey ayuu kaba mid ahaa rafiiqiisna yaxya alqadaab buu ahaayo had iyo goor sufyaan usawri iyo dee cid kaleba ay la wada kulmeenoo waa laba ninoo marka la eego cilmi xadiis aqoontay u lahaayeen iyo fahamkiisa ama fiqigiisa iyo xagga jarxi iyo tacdiil iyo cibaado kolley labadooduba qimo kaba joogay oo kolkol baabay ibnu mahdina lasii fadilaan laadu waxaan leenahay bal waa nin dee kolley aada iyo aada u mudnaa dhinac kasta markaan eegno cali bnu madini oo hadaladiisii laynoo soo naqliyay ay ka mid ahayd haddii a laygu dhaariyo ama aan kuba dhaarto bayna arukni walmaqaam waa xajarulaswad iyo maqaam ibraahim waa maqaamka aada iyo aada u mudan dhexda halkaa aan kuba dhaarto waxaan odhan lahaa aan kuba dhaaran lahaa cid dimacnaa dee isaga kaga mudan jaanibkaa xadiis inaan aragba ama cid kaga horraysa aanay jirin taas oo ujeeddadu waa heerkii uu kuba joogay isaga xagga cibaadada wuxuu soo naqliyaa ibnu madini oo kale inuu haweenaydiisiibuu markii uu dhintay ziyaaran jiray waayo waa xaaskii sheekhiisa waa kusoo noqnoqon jiro oo ziyaaran jiro wuxu uhi halkii qibladaan ku arkay meel yaroo madow oo markan weydiiyaa waxay tidhi dee habeenkiisa uu tahajud badnaayo uu tukanayo markuu daalo oo kaba soo qado ama ay indhihiisu kaba qaalib noqdaan ayuu wejiga saari jiray halkan si aanu uba tiibsanbu wejiga waa gidaarkii ayuu saari jiro halkii baa deeta noqotay calaamadan hadhay ee aqalkii dee malaaqalaana rinjiyeen kaba muuqatay bal arrintan soo yar naqlinaya maanta oo aan eegayno bal siay xaaladoodu ahayd iyo xaaladeenu si ay tahay si aan u yar muqaarano xagga cilmi muqaarana ma jirto oo xaggaa ma muqaaranaynayo aqoonteeda iyo taas ee wax la isbaaldhigo aynu garanaynayo ma jirto bal cuhuud ayaanay rag la midi iimaanba qarniyo ayaa wuxuu soo naqliyeenoo kutubta taraajimta inoogu sugan inuu yidhi majlis baan lahaa bacda salaati aljumuca waqtiyada horena xataa maalinta jumca dee boqol baa majaalis alimla la qaban jiray oo sheekhadu majaalis alimla ama majliskoodii toddobaadka maalinta jumca noqonayay bal salaada jumcada ama maalinta jumcada de ayaan lahaa majlis majliskaas baa idaa kahura الnaasu farixtu waidaa qaluu xazintu waa majlis wax laga dhegaysanayo cilmi buu ku nashrinayaa xadiidkii rasuulka ilaahay buu kuwa faafinaya marka wuxu uhi dadku hadday bataana waan ku farxi jiray hadday dadku yaraadaanna waan murugoon jiray jaanibkaas dee haddii aan waxaan odhanayna cilmi buu nashrinayaao badnidan markuu arko iqbaalka dadka iyo cilmiga qaadashadooda iyo in cilmigii rasuulka ilaah iyo xadiidkiisa iyo diinta ay faafayso faraxaas waa shay khayr oo aakhiro oo kuga farxo xagga kalena icraabkii dadka iyo taas oo kale waa shay aakhiro lagaba murugoode wuxuu yihi arrinkaas baa waxaan weydiiyey bishr bnu mansuur bishr mansuur waa nin caabid aha zaahid aha rijaasha kitaabkeenan ah waa rijaasha muslim buu kaba mid yahay bishr bnu mansuur ee saa cabdiraxmaan aan u garanayno umaba garanayno ayuu weydiiyey arrinkii buu u sheegay deetuu yihi hada majlisu saw-in falaa tacud ilayh waa majlis xun majliskaasi majlis xun weeye haw laabmin isagana sidii uu ku joojiyey majliskii macnuhu waa maxay dee kolley waa raggaasna oo adigu qisasa saalixiin waa dee ama waxyaalo badan bay ruuxa kolley geelisaaye arrinku waxa weeye wuxuu arkay faraxan uu ku farxayo meeshii xadi nafsi baa jira noocri ikhlaas ma jiro weeye wuxuu ku farxay dee waa kaa majliskaagii waa soo buuxsamay waa nooc markaas yariduna waa kaas oo jaanibkii kale uma kacina jaanibkan uu ka eegayo markaa tii buu arkay ikhlaas la-aan inay tahay isaguna sidiibuu ku gooyey isaguba waa wuxuu u weydiinayey waa nooca nafkan maxaa iigu jiro tanba weeyaan oo waxaan leenahayna taasa ikhlaas la-aan jaanib waa tan oo waxaabay noqon lahay dee jaanib camal ukhrawiya laakiin jaanib kale marka laga eego ruuxu hadduu yidhaha majliskiisii baa soo batay oo halkaa isla weyne ay gelayso ama isagoo naftiisiyo taasi ay cajab gelinayso kuba farxaya ama le majaalistii kale waa kaa majliskay uu ka badan yahay camal aakhira maaha camal khayr ku joge ma aha dee haddii kale oo tana ay isaguna sidiibu ku go-yo bal waxaan lenahay kolkol waa dhacda dee ama intiina badan waaba karaysa ruuxii kitaab buu aqriyi karaa inay noqoto naftiisu dee haddii kitaabkii laba ruux saddex ruux ay weydiisaan ma intanaad u fadhiisanaysaayo uu iska daayo isaga kelimadan uu sheegayo cilmigan uu sheegayo hadduu dee ruux keliya ilaahay ku hanuuniyo aqbalsiiyo ajrigii bay uba tahay arrinkuna kuma xidhna ajriga uu ruuxu cilmiga nashrintiisa ku helayaa dad aada u badan oo jooga ruux keliya hadduu ku u dhigayo yahay haddii niyadiisu fiicantahi ajrigii waxba iskama dhinmayaan taas oo kale bal matalan marka hadduu arrintu noqoto haddaan dad badan aanan u aqriyayno majlisoyno aan soo fadhiisanahayn marka dee anigu ma tegayo arrinku waxa weeye waxiisaas oo dham ilaahay daraadii maha waa ikhlaas la-aan xadli nafsi buu doonayaa marka kaa naftiisa waa kaa dadka adiba lqulub ama qulubta iyo waxaa ku sugan iyo amraadeeda iyo adwiyadeeda yaqaanay ay kaba ay diidayeen ay lahayn marka waa xadli nafsi waa arrin bal marka dee ruuxu haddii uu ruux udhiga iyo hadduu kun u dhigayo kol hadday ilaahay daraaddii tahay fadligiisi iyo ajrigiisiiyo inuu dadkii cilmiga nashriye kaga mid yahay dadkaa malaa'igta u ducaynaysa ama ay xayo waa isla midin weeye taas haddii arrinta ay noqoto meye kol haddaan dad badan aan helin looga dhigayo oo kale dee marka horeba wuxuu ahaa wuxuu doonayay un ama magac buu doonaya wax kaluu doonaya ilaah daraaddii baanu ahayno waa qisa dee tarbowiya waatan tarjamadiis ay ku sugan tahay siyar iyo keyrkiiba bishir ibnu mansuurna kolley isaga mujaladka sagaalaad hadduu ninka doonaya bishir mansuur mujaladka sideedaad buu kuba sugan yahay iyo tarjamo uu kuba leeya siyar waana nin rijaasha muslima dee axaadiistiisaan badnayn nin zaahidoo caabido ha axaadiistiisaba badnayn oo saas baynaan dee la arko inaynaan muddo arage laakiin waa nin rijaalu muslim ka mida bishirin ninkaa zaahidka caabidke bale waxa weeye kolley dee umuuraha kale dadkan iyo marka leega ikhlaaskoodii iyo taqwadoodii iyo jaanibkaas kolley way rag badan ba dee ragga qaarkood saamay hayn laakiin rag baa dee taas ahoo xataa qisooyinkooda ay duruus tarbawiya ay yihiin oo waana tay culimada qaarkood ay odhan jireen dee xikaayaadka culimada iyo jaanibkaas oo kale ayaa kolkol waxyaalo badan oo cilmi oo la faa'idaysta kaba badan waayo iyaguwaa wax ruuxa rabaynaya keenaya hadyigii dadkaas iyo say u dhaqmayeen iyo camalfalkii diintu suu ahaa bal tusaya oo hadhow dhici karta ruuxa inay xaafis u noqoto ama waxyaalo isaga ku qarsoon ay dareensiiso oo uu garto bal waa cabdiraxmaan ibnu mahdi raximah llahu tacaala wuxuu yihi haddaba nnafi waa bimili xadiii ibnu numayr marka saddexdii nin isaga laftigiisu gaar buu ahay ibnu numayr laftigiisi oo kale can cubaydillahi uu kaba wariyey وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qاl xadثna cabdاللahi بن مبارkin waa imaamkiisa اladي اجtamacad fihi khصاal الkhayr can التaymiya can abi cثmaan can cabdالlahi dadku waa dad aynu soo wada maray taymiguna waa sulayman taymi weeye ina darkhan abu cثmaanna waa abu cثmaan الnahdi cabdالرaحman ibn ml cabdالlahina waa ina mascuud can النabiyi slى الlah عalيه وasلم أnahu rasuulkii ilaahay nahaa waa nahiyey can talaqi lbuyuuci buyuuc waa jamcu baycin dee waxaana halkan looga jeedaa iibka naftiisa ma waa wixii la iibinaya mabiicda ahaa weeye waa waxyaalaha la iibinaya silacda kol jarab baa laga cabiri kol silac waa wixii waa isla wada mide magaalada la keenayo in laga hortago oo intaan suuqii aan lagu sugina suuqii meel ka baxsan lagaga hortago taas buu baabkeedii ayuu ayuu nahiyey xadaثna yaحya bal waan kol haddaan waan siyar wada raacinayaa waa alfaadaha way isku dhow yihiin walow dee imaka ibn cumar xadiidkiisaan aragnay cabdالlahi بn mascuudna xadiidkiisaan aragnay waxaa kaloo abu hurayra iyo ayaana xadiidkiisa u ku dhamaan doonaa baabkuya xadaثna yaحya بn yaحya qaal akhbarana hushaym can hisham can ibn sirin can abi hurayrata qaal anahu qaal hishaamna kolley waxaan filaya haatan dee inaan u qarsoonayn oo ibnu sirin ninka ka horeeya hishaam ibnu xasaan baan nidhi abu hurayra wuxuu uhi nahaa rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay waa nahiyey an yutalaqa ljalabu oo waxa la keenayo magaalooyinka la keenayo suuqyada la keenayo intaanay suuqii soo gaadhin in laga hortago si looga soo iibsado weeye maha qarad kale ee waa si halkaa wax looga soo iibsado xadaثna bn abi cumar qaala xadaثna hishaam bn sulayman can ibni jurayjin qaala akhbaranii hishaamun اlqurdusiyu can ibni siriina qaal anahu qaal sanadkana iyadna wax cusubi ma jiro sham ibnu sulaymaan ibnu cikrimata ibnu khaalid almakhzumi ina atbaacu taabiciinta hore kitaabka aynugu soo aragnay weeye ama hishaam kan kale alqurdusi yihi waa hishaam ibnu xasaano alqurdusiyuna siduu nawowi raximah llahu tacaala halkan leeyahay waa nisbo qolo oo reer mde qaradiis la odhanayay bay nisbadu tahay ama waana reer badni asdi kaba mida yidhaahaan markii dambena basro meel kamida ama xaafad gaaroy degeen baa jirto maxilada nafteediibaa iyadana magacii qaatayoo kolkol baa dadka loo nisbeeyey nisbadu nisbe xaafada ah ay tahay kolla waa nisbada reerka ee waa hishaam ibnu xasaan can ibni siriina qaal anahu qaal samictu abaa hurayrata yaquulu ina rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama qaala laa talaqaw ljalaba ha ka hortegiina wixii la keenayo jalab facal bimacnaa mafcuul ficilkuna markii hore laba tood bu laa laa tatalaqaw bay ahaydee labadii tood baa dee mid ahaan la gooye faman talaqaahu ruuxa la kulma jalabkii macnaa uu tegey uu ka hortegay wax soo socda xoolo ama wax kaloo soo socda iyo silaac fashtaraa iibsada minhu min aljalab intaan suuqii la soo gaadhin buu halkaa wax kaga iibsaday faidaa ataa sayiduhu sayidkiisu waa ninkii maaliga ahaa ee alaabtan iyo silcadan lahaayee halkaa lagaga soo iibsadee marka uu yimaado asuuqa suuqa marka uu yimaado fa huwa bilkhiyaari khiyaar buu ku sugaya dee markuu suuqii yimaado sicirkii ogaado hadduu arka meeshii qabdi iyo sicir aan dee kii dhabtaa ahayn inaan wax lagaga iibsaday khiyaar buu leeyahay inuu saa ku daayana waa leeyahay inuu wixii iska celiyo wixiisii la soo noqdana uu leeyaho sharcigaa khiyaarkaa siiyey bal baabku waa inoo dhammaaday axaadiistiisiina waxaa dee horena xalayna waxbaan usoo aragnaye axaadiisata inoogu sugan baabkan iyo kuwii horeba waa taxriimu talaqi aljalab eeg ama xoolo nool ha noqdeen ama wax kale ha noqdeene wixii magaalada lagu soo waday ee la doonayay magaaladii in laga iibiyo intaanu magaaladii soo gelin ama suuqiiba aanu soo gaadhin in laga hortago halkaa wax lagaga soo iibsadaa inaanay banaanayn taasba weeye waana lafdigan dee nahyigana waa asalkiisu taxriim buu keenaya wax ka sarfinayaana ma jiraan waana jamaahiir alculamaa madhabtooda barhkood baa yar macnaya waxyaala eega haddii darar ka dhalanaya haddii kale bal horta taasba weeye kolley shardiga taxriimku maaha halkanuune wax kastoo laysu diidayna shardi guud baa u jiro oo ah alcilmu binnahyi ruuxan de waxaan sameeyey marka dee waxaan ku dambaabayo inuu nahyigan uu og yahay oo taasi kolley kullal manaahi waa wax loo shardiyaba weeye haddii uu qarad kale u baxay oo iyaga ka hortagaanu lahayna uu laba kulmay uunu uu markaa saa wax kaga iibsado maxaa xukum noqonaya dee barhkood baa cilladan iyo xikmadda kuba sugan oo ah dadkii dee ruuxan in la dhowro oo wayne sucirkii ma garanayo suuqii ma oga ee bal markaa maslaxadiisa la eegayo taas isku xukumun kaba dhiga kuwana dee ka hortagan lafdigan ah ha ka hortegina oo wax loo qastaya iyagoo eega ayay xukumkii kaba duwaane bal matalan se horta arrinku xaraam weeye sababta taxriimkuna siday culimadu yidhaahaan waa isaalatu darari can iljaarib wa siyaanatu miman yakdacu ciddan wax keenaysa walow maslaxana dadkii suuqa ugu sugan tahay oo halkii ruuxun intuu wixii la wada wareego hadhowna siduu doono dadkii uga iibiyo hadduu doono ixtikaarsadoo meel dhigtu kolba in yar soo saaro dadkii suuqana dhibi ay markaa ugu sugnaato dararkaasna waa jiraaye laakiin kii jaalibka ahaa ayaa dhibtii kuba iman lahaydne isagu suuqii lamuba socdee khiyaamadii la khiyaamayn lahaayo taas baa laga ilaalinaya lagaba dhowrayaayo horta waxa weeye waa ruuxii jaalibka ama ciddii kolba wax keenaysay baa imaka maslaxadooda iyo dantooda iyo si aan loo khiyaamayn tani dee gees kalena haddii ruux keliyon wixii la wareego suu doono markaa suuqii wax loo baahan yahay uu u isticmaalo ama siduu doono ugaba iibiyo iyadana dadkii suuqa waxaa la arkaa dhibitaa inay ugaba timaado rifqi dadkii kalena si suuqii loo soo wada gaadho ruux kastaa fursadii uhelo looga iibsanayay ruux kastaaba fursadii uhelo dadkii suuqa joogay inuu waxan dee hadduu doonayo uu iibsado xaggii suuqiina dadkii darar baa uguba sugan oo jaanibkaasna ee maslaxadoodii baaba la eegay taasi iyada waa mid arrinta kale xadiidka iyada inoogu sugan waa taxriimkii sababtii taxriimkuna kaa weeye jamaahiir alculamaana waa taxriim bay idhaahaan in nahyigan tansiih kuma xambaaraan arrinta kale xadiidka khaasatanka abu hurayre inooguma sugani waxa weeye dee marka nahyigu waa tan oo dee si usuulba nahyi yaqtadi lfasaad nahyigu fasaad buu keenaa halkana waxa weeye dee haddaan taa kuba socono in beecaasi aanu ansaxin baabay keenaysay lakiin xadiidkii maxaa inooguma sugan faida ataa sayiduhu suuqa fahuwa bilkhiyaar iibkii inuu ansaxayo ruuxani xaaraamha kuba dhaco iibkii inuu ansaxayo laakiin maxay jirta ruuxii marka uu suuqii yimaado sicirkii ogaado hadduu ogaado meeshii inay dee khiyaamo la khiyaameeye aan jirto ama sicirku aanusan ahayn shareecadu khiyaar bay siiso khiyaarkani wuxuu keenayaa iibka hore inuu ansaxayo markaa iyadoo taxriim jiro ayaa wixii dee iibkii uma laabmaya waa shayka loo khaarijiyo waa maslaxadan kale kaba baxsan ee beeca naftiisi iyo arkaantiisi iyo shuruuddiisii kaba baxsane iibkii waa ansaxayaa laakiin ruuxii wuxuu leeyahay khiyaar buu leeyahay markuu ogaado sicirkii hadduu ogaado marka iyagoo eegaya xikmaddan iyo arrinkaa aan sheegnay ayaa waxay dee khaasatan horta shaaficiye qolooyin yidhaahaan ee ruuxuu horta intii aanu suuqii soo gaadhin eenu ka war helin iibkii kol hadduu ansaxay khiyaarkii ma lahae laakiin markuu suuqii soo gaadho hadduu ogaado in sicirkii dee waxaan u goyn lahaa sicir ka jaban lagaga iibsaday markaa khiyaar buu yeelanaya hadday dhacdo sicirkii dhabtaa un in lagagaba iibsaday ama wax ka badan arrinkani ficilkan aan toosnayn buu ruuxani laba yimi un khiyaar miyuu kuba mudanaya markan kol haddaan habni jirin aan eegnana arrinku wuxuu ahaa siyaanatuhu minman yaktacu iyo dararkii isaga lagama suulinayay suuradaa inaanu khiyaar yeelan baaba xaggii macnuu keenaysa ee lafdiga la eegaya daahirka xadiidkana ruuxu kol hadduu suuqi yimaado inuu khiyaar leeyahay de waxaabaa la odhan karaa daahirkii wuxuu keenaya inuu khiyaar yeeshee ee markan macnaha egna laakiin waa haddii dee aan darar jirin ee wixii waa walow isaga ruuxan xaaraam ay ku taho ficil xaaraama uu laba yimi iibkii waa iska ansaxaya taasi waa inta xaggan inooguba sugan xaggan jalabka wuxuu yihi markaa baabu taxriimi beyci اlxaadiri اlbaadi hadakani baabu bayaani taxriimi beyc اlxaadiri ku jooga waa kii magaalada joogay reer magaalka ahaa iibitaankiisa uu iibiyo lilbaadi kii reer miyiga ahaa ama dabada wax kaba keenay inuu isaga wax u iibiyo xaraamnimadkeed ayuu baabkeedii yahay axaadiista iyaduna waxoogaa bay noqon bal markaas waa baab isaguna axaadiista qaarna xalay waynu soo aragnay laakiin waata lahayn way soo socotaa maxalkii dee bal aan ku eegeynina halkan buu noqonayaae saa daraaddeed horta bal lafaadaha ayaan sii raacinaynaa iyo riwaaya duruqda xadaثna abu bkr بn abi shaybata وcmr بn naqid وزuhayr بn xarbi qaaluu saddexdoodaasi waxay yidhaheen xadaثna sufyaanu waa ina cuyayna can الزhriyi can saciid bn الmusayibi can abi hurayrata yblغu bih الnabiy slى الlahu عalayh waslm qaala anahu qaal oo yblغu bihi waxa le saciid ibn الmusayib baa hadal kaleh waana cibaaro aynu hore usoo maray waxaanuu leeyahay yabluqu waa gaadhsiinayay oo bihi ay bi hada alxadiidi xadiidkan abu hurayra annabiya sala allahu calayh wasalam nebigu u kor yeelay weeye oo dee nebigiibuu u kor yeelay oo qaala wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh laa yabic xaadirun libaadin kollay cibaaraduna horeynu usoo maray kutubta musalaxana hadduu dee yarfacuhu iyo yadmiihi iyo imika yabluqu bihi iyo yidhaaho bal imika annabiya baabuu inoo dhigtay yabluqu bihi keliya oo matinga xadiidkun dee waa saa dhacda uu lasoo naqliyo intuba wuxun bay laba mid tahay xadiidkii marfuuca un bay laba mid tahay waxaa dhici karta malaa cibaaradii ee inaanu cibaaradii dabdin ama samicta macani nabiyi tio deeta wasan doortayba taabicigiisan kuma dhawaaqaye laakiin waxa weeyaan un bal waa marfuuc wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh laa yabic yaanu iibinin xaadirun ruuxii reer magaalka ahaa ee xaadirka waa almuqiim fi lbaled libaadin ku reermiya yaanu wuxuu iibin wa qaala zuhayrun markaa eeg abu bakr ibn abi shaybiya camr bn naaqid ayaa lafdigood muxuu ahaa can abi hurayrata yabluqu bihi nabiya salى اllahu عalayhi wasalam ama zuhayr ibnu xarbin lafdigiisu muxuu ahaa can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam anahu nahaa uu nahiyey an yabiica xaadiru libaadin ku xaadire oo jooga inuu kii reer miyigaa wuxuu iibiyo axaadiis way noo soconaysaa waxadaثna isxaaq ibn ibrahim wcabd bn xumaydi qala xadaثna cabdالrazaq qaal akhbarana macmar can ibni daausi can abihi can ibni cabaasin ibnu daus waa cabdاllahi ibnu daus isagana dee marar kala duwan waan soo aragnay aabihina waa daus ibnu kaysaan wuxuu yihi markaa ibnu cabaas qaala anahu qaala nahaa rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay waa nahiyey an tutalaqaa in laga hortago arukbaan waa safaradii waa jalabkii waa qawaafishii waa dadkii dabadda wax kaba keenayey intaanay suuqii soo gaadhin aanay sicirkiiba ogaan in laga hortago halkaa wax lagaga soo iibsado taa rasuulka ilaahay uu nahiyey waa baabkii horetan kaga soo baxnay nahyiguna waa litaxriim waan yabiica inuu iibiyana waa nahiyey xaadirun ku xaadir magaalada min ahli alxaadira reer magaali libaadin ku reermiye inuu wuxuu iibiyo qaala daus baa wuxuu idhi faqultu libna cabaasin ibna cabaas baa waxaan ku idhi maa qowluhu xaadiru libaadin maxaa qowlkiisu uu yahay manaa macnihiisu weeye maxaa looga jeedaa hadalkan rasuulka ilaahay uu yihi xaadiru libaadin laa yabic xaadirun libaadin ama an yabiic xaadirun libaadin qaala ibnu cabaas baa wuxuu yihi laa yakun lahu simsaaran dilaal yaanu u noqon laa yakun lahu uma noqonayo yaanu u noqonin simsaaran simsaarku waa adalaalba asalka hore waxay idhahaan simsaarka ama samsarada alqayimu bishay alxaafid lahu ruuxa wixii u qume ilaaliya ee xafidee dabdiyaabay simsaar barhkood baaba laftiga kaba dhigay inaanu asalkiisu carabi ahaynee dee asalku farisiba ahaa laakiin markii dambea kan wasiidka udhexeeya kii wax iibinayey kii wax iibsanayey ama dilaalkii ee laftiga xataa dilaal dee waa malaha inagunbaa luqadeena dalaal unbaa af carabigiibaa la aqriyayaayo daalkun baa la farxina macnahanun buu keenaya dalaal waa lafti carabiye bal masalan kaas iyaanu u noqonin bal yaanu noqonin bu ihi xaadir oo markaa waxa weeye bal axaadiis baa inoo dambaysa laakiin waxaan filaya laba xadiis oo kale midna jaabir bn cabdillahi baa warinaya midna anas ibnu malik macnahan ay leeyihiin bal kol haddii ay isku wada macno un yihiin baab keliya ay yihiin axaadiisaan israacinaynaa imaka halkaa waxaan kaba soo baxnay xadiis abu hurayra oo macnahan ah nahyigani kuba yimi iyo xadiis ibnu cabaas ama de iبن cabaasna waa kan si inoogaba fasiray laa yakun lahu simsaaran oo manaa yaanu dilaalba u noqonin ruuxii ha lagu daayo isaga wixiisi ha iibsado ee yaana dhex gelin oo dadkii ilaahay ha kala arزaaqsay noo soo socoteen xadثna yaحya بن yaحya تmimiyu qaal aخbarana abu khaysamةa عan abi الزubayr عan jaabiri xa وxadثna أحmed بn yunuس qaal xadثna زhayr qaal xadثna abu الزubayr عan jaabiri qaal anahu qaal sanadka xadiidka kolley dee waa labada nin ee sheekhyada muslim un baaba ah iskala bedelay inta kale waa isla mid abu khaysamaha sanadka hore ku sugan ee yaxye u sheekhiy waa zuhayrka sanadka labaad ama dariiqa labaad ku sugan ee sheekha labaad isna u sheekho waa zuhayr ibnu mucaawiya abu khaysama zuhayr ibnu xarbina oo sheekha muslimana abu khaysama ayaa la idhaha magacii zuhayr way ku kulmeen kuyada way ku kulmeen magacaabaya bay ku kala duwan yihin iyo dabaqadii bay ku kala duwan yihin midna waa sheekhi muslim buu ama midna waa sheekhadiisii buu u sheekiyey kol kolna waaba yar ka dambayn karaa intaasi xadaثna زuhayrun qaala xadaثna abu الزubayr can jaabirin qaala anahu qaal qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam laa yabic yaanu iibinin xaadirun ku reer magaali libaadin ku reer miye yaanu wuxu iibinin dacuu daaya annaasa dadka daaya oo ka taga dadka yarzuq illaahu jawaabtii dalabkaan ku jasminaynaa haddii dee yarzuqu llahu idinka barhkiina idin xarakaysan tahayna waa istinaafun haddii la rafciyo oo waa waxaan dee loo diidaya u leeyahay dadka daaya fara kaba qaada dacu naasa yarzuq illaahu ilaahay ha arzaaqo ama yarzuqu llahu ilaahay wuu arsaaqayaayo bacdun barhkood min bacdin oo dee markaa iyagii dadkii aan cid kale tadakhulin cid kale ay dee si caadi oo ninkii maanta yimi ee doonayay wixiisii intuu maantaba iibiyo inuu iskaba noqdo ama wax kala iibsado oon doonaynba inuu sii joog joogo isagu wixiisii uu tawaliyo oo kale kii baa'ica ahaa iyo kii mushtariga ahaa mid kastaba ka kale ilaahay baa kaba arsaaqaya haddaba idinku ha dhex gelin oo isku daaya dadka ilaahay ha kala arsaaqo kii jabni ku iibsanaya ha ku iibsado kii si kale ku iibsanaya ha ku iibsadee manaa yaanu ku xaadiri baadigii u iibinin hayr ana fii riwaayati yaxya yurzaqu oo manaa labadii sheekhee muslim axmed ibnu cabdillaahi ibnu yunus waayo yunus kuwa awowgii iyo yaxya ibnu yaxya isaga lafdigii axmed ibnu yunus waa kan dacu nnaasa yarzuq illaahu iyadoo ficilkii musame loo bineeyo faacilkii joogo bacdahumna ay mafcuul noqonayso markaas ama riwaayada yaxye dacu nnaasa yurzaqu bacduhum min bacdin ficilkii baa majhuul loo binaynaya markaa lafduljalaalihi uu ka baxayaa meesha bacduhumna markaa marfuuc bay noqono naayib faacilkii bay noqon waa intaa macnuhuna laakiin waa mid un dadka daaya yurzaqu waa la arsaaqayaayo bacduhum barhkood min bacdin ha la arsaaqo barhkood barhka kale wixii ha la kala helo oo taase isku daayo oo faraha idinku ha dhex gelina xadaثna abubakr بn abi shaybata وcmr inaaqid qaala xadaثna sufyaan بn cuyaynata عan abi zubayr عan jaabiri can الnabiyi slى الlahu عalيه waslm bimilih waa xadiidkii makaan kaba soo baxnay uun halkii zuhayr ibnu mucaawiya abu zubayr kaba warinayun baa sufyaan ibnu cuyeyne kaba wariyey markaasna lafdiguna waa kaa imakaan kaba soo baxnay xadiidkii jaabirna halkaasaan kaga baxaynaa xadiidkii inoogu dambeeyey baabkuna waa ka mid wuxuu yihi muslim waxadaثna yaحya بnu yaحya qaal akhbarana hushaym can yunusa can ibni siriina can anas bni maliki qaal anahu qaal hushaym waa ina bashiir waa imaam tadliis badan ha laguba yaqaano cibaado badanna waa ahaa xaafidana ahaa walow tadliiska badan ersaalka badan ay ku sheegeen yunusna waa nin aada u qiimo badnaa waric ahaayo yunus ibnu cubayd horeynu kitaabka ugu soo aragnay ibnu siriinna de waa imaamkiisna waracnimo iyo cilmi iyo camal iyo adugu waa qolooyinka madax ku ahaa cilmi iyo camalba can anas ibni malikin qaala wuxuu yihi anas anahu qaal nuhiinaa waxaana laga nahiyey an yabiica inuu iibiyo xaadirun ku reer magaali libaadin ku reer miye inuu wuxuu iibiyo waana loo diiday wain kaana haba ahaado kan reer miyigii ee dee wuxuu iibinayaa akhaahu walaalkii aw amaahu wa aabihii macnaa qaraabadiisii ugu dhoweyd haba noqdee daa suuqiisiya ha ku iibsado idinku dadka ilaahay wax kuwa kala arsaaqay ha dhex gelina weeye wain kaana akhaahu aba haddii saxaabi uu yidhaaha nuhiina imaka dee waxa weeyaan oonu sheegin ciddii naahiga dee asxaabtii rasuulka ilaahay shareeco axkaamteed bay caddaynayaan umirna iyo nuhiina hadday leeyihinna ciddii amar iyo nahyi lahayd weeye waa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiidku markaa waa marfuuc uun oo wuxuu laga mid yahay isagoo yihi u nahaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam xadiidkan imika muslimsan ku wariyey nasaa-i waa wariyey weliba dariiqu laakiin ku wariyey waxaa dariiqan yunus halkan yunus uu ibnu siriin ka wariyey nasaa-i kitaabkiisa can ilxasani can anas macnaa ibnu siriin bedelkii ninkii dee qarinkiisa ah waa xasan albasri ba yunus yunus markaa labadaba uu ka wariyey waayo waa riwaayada nasaa-i lafdiguna wuxuu ahaa lafdigaa uu nasaa-i kuba wariyey ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam nahaa an yabiica xaadirun libaadin wain kaana abaahu aw akhaahu labada lafti abaahu aw akhaahu baa kala horeeyey lakiin halkan nuhiina ayaa maxaa taalay ana الnabiya salى اllahu عalيه wasalam nahaa an yabiica xaadirun libaadin xaafid ibnu xajar baa waxa weeyan waayo xadiidkan waa xadiid bukhaari iyo muslim kan anas ay isku waafaqeen dee markaa markuu sharxaya xadiidkan xaafid ibnu xajar oo uu riwaayada nasaa-ina uu soo qaato ayaa wuxuu yidhaha xaafid raximah اllahu tacaala riwaayadan dambe ee nasaa-i waa tan ayaa waxaan ka ogaanay buu leeyahy naahigu inuu yahay almubham fi riwaayati lula waa riwaayadan aan hayne bukhaari iyo muslimba kuba sugan ee anas n lakiin dariiqa ibnu siriina kan la ibhaamiyey waa naahigan la ibhaamiyey riwaayada hore kuba sugan inuu yahay huwa nabiyu salى اllahu عalayhi wasalam waayo waa tan lafdigii xadiidkii uun dariiq kale leh anasun xadiidkiisii ah ayaa maxaa yimi ana الnabiya salى اllahu عalيه wasalam naha an yabiica xaadir libaad markaasaa muxuu raaciya arrinkaasna wuxuu xoogeynayaa taasi madhabkii صaxiixa ahaa ee code marka la eego xagga qowlka صaxaabigu markuu nuhina can kada idhaaho inuu xukma rafci leeyahay oo macnaha say dee barhkood ixtimaal la yimaadeen waaba intaasoo nahyigu cid kalaba noqdo oo kale waaba intaasoo amar iyo nahyi qur'aan ay u jeedaan ixtimaaladaas ayuu meeshii kaba saarayaayo inuu xukma rafci leeyahay oo uu la mid yahay un isagoo yihi qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam ayaaba riwaayadan tanbe iyo tani inoo caddaynaysa waa arrin xaafid ibnu xajar fatxulbaari raximah llahu tacala uu ku yidhaah xadaثna mحamed بn المثنى qal xadaثna بn abi عadiyi عan iبni cawni عan mحamedi عan anasi xa وxadaثna بn المثنى qal xadaثna mعaadi qal xadaثna بn cawni عan mحamedi qaala waa xadiidkii hore un mحamed ibn siriinna labada dariiqba waa ku sugan yahay sheekhyada mslim bal waa sheekh keliya lakiin sheekii baa laba sheekh yeeshay marka hore waa ibn muثنى o kol mحamed ibn ibrahim ibn abi cadi baa u sheekha marna mucaad ibn mucaad ibn nasri ayaa u sheekha labadoodna waxay ku kulmayaan ibnu cawn oo dee cabdullahi ibnu cawn ibnu ardabaan oo hore aynu usoo marno xataa dee waxyaalo taraajimtiisii waa raggan waa rag aad iyo aada u qiimo badnaa oo cilmi uun maahe dee camalkay lahaayeen waricii ay lahaayeen iyo taasoo kale ayaa waxyaalo dee noqda muthul ruuxana wuxuu higsan karaba oo ahoo dee taasaan waxyaalana kaba soo warranay isagaa labada dariiqba ku sugan waxaanu ka warinayaa moxamed ibnu sirin markaa moxamed muxuu yihi qaala qaala anas bnu malikin baa yidhi nuhiina waxaana laga nahiyey an yabiica inuu iibiyo xaadirun ku reer magaali libaadin ku reer miya bal xadiidka ama dee baabkii axaadiidiisii uu muslim halkan iyaday wax horena inoo horreeyeen casharkii xalay oo inoo dhammaatay axaadiisna guud ahaan dee wax keliya ku wada sugan oo waxay kulansanayaan ama ay dimnisanayaan xaadir xaadirkuna waa ruuxii almuqiim bilbaled ku isagu debad kaba yimi inuu waxa weeyaan wuxuu iibiyo lafdigan albaadi waa kii baadiye kaba yimi oo lafdigu dee waxaabuu yahay waa ninkii ahlbaadiye ahaayee dadkaa xoolaha dhaqdee kolba geesu guuraya kolba geesu hayaamaya kuwaasun baaba lafdigan albaadi loo isticmaalaa laakiin intooda badan culimadu lafdigan baadi lafdigiisa may ilaalin ee waxay ka dhigeenuun ruuxii ama baadiye ha ka yimaado ama qaryo kale ha kaba yimaado iyo magaalo kale ee magaalada wuxuu keenayo ruux adigu ah aan beledkan ehelkiisii kamid ahayn oo dibad wax ka keenayo unbay kaba dhigeen oo may ilaalin lafdigan ee dee macnihii waa mid keliya wixii kale laysu diidayeyna ciladuna waa shay keliya oo bal markaa taas bayna way jiraan dee bacda culamaa ay kasoo naqliyaan si ay lafdiga ilaaliyeen oo ahlalcamuud waa dadkaa khaymada iyo ama aqaladaa dee kolba la rarabadista ay kuwa fasiraysa maalikii lagaba soo naqliyo bal hadda xadiidka haddaan daahirkiisa eegna lafdigan muxuu keenayaa asal ahaan ruuxii reer magaalka ahaa ruux dibad wax ka keenay inaan wax iibinayn oo haddaan lafdigiisa un ilaalino nusuusay kalley waa waqti dheer oo laga yaaba dadka dhalinyaradii de inay aada u fogeystaan kow iyo toddobaatankii oo markaan riyaad saalixiinka naqrisanayna sheekh habeen dhow inaan sheegaya noo aqriya sheekh maxamed aadam ama sheekh maxamed hereer raxmat ullaahi caleyh kow iyo toddobaatankiiba ahayd waan garanayaaba halkan fadhiya xafilaya daakiradeedii wale waa xusuusnay sheekhu halku kasoo jeeda casharkaa cidan xusuusnahay casar dabadiibay ahayd waa hargeysaydiya masaajidka calimataan oo dee berigaasan u dhisanya aan ahayn oo qaybta idaaradda ahayd taas wey waa imaka waa labaiyo afartan dee mudday noqonaysaa imaka waa labaiyo afartan sanadood kolle kob iyo tobaatanka dhixiisii un kob iyo sagaashankii hijiraday noqonaysaa xaggaa waaba saddex iyo afartan sanadood iyo geesa imaam nawir riyaadka aheedoo kitaab aad dee u dheer baa jirta oo kitaab اlmanaahi nawowi waa juska afraad marka taqsiimka afarta eegna riyaadka ama waa kitaab dheer oo dee inta kitaab اlmansuuraati walmilax iyo baab karamaati lowla udhexeeya o dhan umuuro badan oo aad iyo aad u qiimo badan oo waxyaalihii la isuba diidaya ayuu sheekhu ka ururiya waxaa abwaabta kaba mida oo qeybihiisa dambaba ah baab u dhigtay dee in taxriimkan imakaan ahayn iyo talaqigan iyo najig iyo waxyaalihii buu ururiyo dee tay axaadiidaasi ku urursantay xadiidka ibn cabaas baan usoo qaadiya kuwa kaleba marka sheekha markii dee kaley habna uu lahaa oo kaley aanan jeclaysan dee imika oo aan u arko inaanay faa'iido weyn saasa lahayn oo waa dadkii dee kaley waana dariiqa uu bilaabo markii dambe in badan dhaqan noqotay dadkii wax ka qaatay oo dhan markii dambe oo laakiin uslub dee ruuxu wax ku baran karo saas ahayn oo in dee casharkii la mariyo carabka la mariyo in saacada laga yaaba in labaatan safco uu kaga baxayay saacad buu ku jirayey labaatan safcood ee kitaabkii laba bilood buu nooguba dhameeyey markaa hore ee ruuxii aan markaa ugu horeysa ee yarba uu ku kadsoomaya wuxuuse odhanayaa de kal hadaad kelimaadkaa urursatay walaa cilmigii waad baratay arrintuna dee kalley qacri iyo faham siaas ruux riwaayo uga jeedo mooyaane ruux doonaya diraaye wixii inuu fahmo cashar saas oo dee bil lagu dhameeyo ama taas lagu dhameeya dee bukhaarigaabay ama muslim baabay in yar waa laba bilood uu kusoo dhameeyey beri aan ogaan bal markaa taas baa jirtay markaase xadiidkan ibnu cabaas oo dee waa xusuusti baan sheegaya lafdiga marka la ilaaliyo un xadiidkuu laqbeeyey nin kalena uu fadhiyo nin weyn ahaa waxaan filaya inuu yar fahmo lahay marka hadaladiisi aad uma wada xusuusni laakiin inuu muqniga soo qaadiyo un baan yar ogeyn oo arrintan markaase sheekh wuxuu fadhiistay un dilaalnimadu waa xaaraam waa kaasi laa yabixaadiru limaad markaasoo markii ku celiyey may dilaalnimadu waa xaaraam dee si uu kaga baxay oo kale markaasi bal markaa waxaa leedahay lafdiga haddii la ilaaliyo dee waa cibaaro ay keenayso oo kale laakiin culimadu markaan eegno xadiidka walow lafdigiisi kan yahay laakiin macnay eegeen wixii dadka ay maslaxa ugu sugantahay madaro kaba imanayn nafsada aanay kuba sugna wax madaro kaba imanaya jirin maslaxana ay uguba sugan tahay oo kan ruux ruuxuu wakaalan karaa waxbuu u diran karaa waxba markaasoo dee taasoo kale shareecadii wixii dadka ay dadna uguba jirto wax dhibo iyo wax mafsadoo ka ratimiyaa jirin uma diideyso wixiina waa mucaamalaad asalkeedu ibaaxaba ahaa marka bal haddaan eegno shaaficiyada iyo xanaabilada halkan way isku dhow yihiin de qoloyna mala nahyiganba may qaadano hadalla kale kuwa fasirin wax ka yar fog oo kuwa waan iskaba daynaa xanafiyada lakiin shaaficiyada iyo xanaabilada halkan iskuba dhow maalikiyadna adigu bal waxoogaa way kuba dhowaan kartaa labadan oo kale meeshii quyuud bay halkan laba yimaadeen ay xadiidka ay macnihiisii kuba fasireen haddaan eegno iminka cibaarada imaam nawowi qolooyinka kalena kolley kama dheeraan leeyahay wax keliya ayay de marka kutubta xanaabilada inaad eegto wuxuu imika halkan asxaabtii kaba soo noqonaya an yaqdima gariibu min albadiyati aw min baladi aakhara bimataacin tacumu اlxaajaةu ilayhi liyabiicahu bisicri yowmi fayaquula lahu اlbaladiyu utruku cindii liyabiicahu calى اtadariij biaclaa waa shuruud ilaa afar ah ee kutubta fiqigana waa siday markay baabka dhiganayaan kutubta fiqiga cibaarada ay soo dhigtaanba markay halkan soo dhiganayaan shaaficiya xanaabiladna waa saas oo kaleo dee shuruud shan hadday doon shardiba way la dheeraanayaan iyaga ee markan uu arrintani xaaraam noqonayso nahyigana lagu dhacayo maxay yidhaaheen horta siaan soo sheegay lafdigan albaadi may ilaalin oo kamay soo qaadin inuu qeyd yahay walow imaam malik qowl uu leeyahay taase waxay ka dhigeen ciddii aan beledka ahay inay wax keenaysay oo dhan way tacmiimiyeen kumay koobin ruuxii baadiye ahaa oo dadkii kale kamay saarin iyadu waa suuro marka waxay dhahen ruux adiguba gariib ah ruuxaan beledkii kamid ahayn ayaa maxooyeen alaabbuu laba imanayaa kolley shardigu iyada manaahida oo dhan waa inuu waxa nahyiga og yahay ruuxu haddaanu ogeyn dee ruuxii looma qabanayo waxaanu ogeyn oo waxyaalahan waa wax qarsoomi karo umuurihii daahirkaa lalahaa ruuxu isagaa mufarida ama muqasiro inuu ogaaday hayde hadduu ogaan waayo isagaa gaboodfal la yimid tani ma noqonayso manaahidna inta badan ah yakuna caaliman binahyi shardi bay isagaba tahay bal shardiga haddaan iskaba dhigno ruuxii waxbuu keenayaa alaab waa alaab horta waa alaab loo baahan yahay waa shardi bay kaba dhigeen waxay meeshii ka saarayaan waxaan cidbo xiisaynahayn oon cidbo doonahayn oo dadkii xaaje aan ugu jirtaa jirin wax dhib oo ka soo gaaraya haddii ruuxintu meel dhigtu muddo iibiyena aanay jirin taas iyagii dee waxa weeyaan wax barara iyo wax ka ratimaya wax mafsadoo ka ratimaya ma jirto taa way saarayaan horta waa alaab loo baahan yahay waa mid waa ruux dabadeed oo dabad ka yimi alaab buu wadaa dadkii ay u baahan yihiin oo magaaladii ama raashin ha noqoto ama wax kale maxaan u yimay yidhaaheen shardi ka dhigeen iyobiicahu bisicri yomi wuxuu u yimiba uu alaabtan u keenay waa nin xoola keeno sayladii keenoo doonaya maanta wixii inuu iibiyo iskala laabmo waayo isaga fadhi danba uguma jirto inuu sicirka maalintaas kolba ay joogto uu ku iibiyo taasu u yimi maxay iyadna saarayaan in wixii sii keenayoo doonayo kolba in yar inuu soo saaro ama kolba yar intuu xoolihii dabadda dhigtay maalinba shan neef soo gelinayo suuqii maalinba shan neef soo gelinayo isagu suuqiyo meel ay isaga daaqayaan oo gaara taasoo isagu tan ah ee waa iyay kaba saarayaan markaasaa maxay jirta intaa marka laysleela ayaa kii beledigahabaa muxuu odhanaya kan xaadirkaa odhanaya waxaan agtayda is waxaan imika qiimo fiican kuma helaysid ama qiimahan qiimo ka roon baan kugu helayaay aniga ii dhiibo kolba in yar baan kuu iibinaya ama waan haynayaa ilaa intaa uu wixii kuu qaariyoobayo anaa kolba in yar kuu iibin lacag intaa ka badan baan kuuba siin oo taas inyar in yar baan kugu iibin taasuu ku odhanaya marka iyadana maxay saarayaan hadduu isaguba qaradkiisu taa ahayd uu kolba in yar iibinaya iyadna nahyiga laguma dhacay bal markay umuurahaas laysaba laysla helo ruuxuna nahyigii waxa weeye uu dee ruux og yahay waa ficil xaaraam ah walow markaa iyada tan jarabkii iyo iskumay khilaafsanayn dee jarabkii oo kale iyo musaraadka iyo laakiin suuradan oo kale iyadoonay iman in sida jarabkii aynu soo maray haddii ruuxu khiyaar buu leeyahy musaraadka inoo dambeeyan xalayna soo marray khiyaar buu leeyahy arrinta ahayd beecun ansaxaya halkan waxba ma imin nahyigun baa yimi marka halkan way ku kala baydayaano nahyigu fasaad buu keenaya ma keenaya nahyigii xaraama lagu dhaco u ansaxaya waayo wixii beeca arkaanti iyo shuruuddii bay kaba baxsantaha sida shaaficiya may e fasaad buu keenaya laba qowl oo xanaabiladu ay leedahay mid ahaan noqonaya bal halkan way ku kala baydayaane marka umuuraha la helo ayaa ficilkii xaaraam noqonaya marka maxay tahay taas hadduu ruux wixii sii keeno sicirkiiba waa og yahay wuxuu doonayey bal masalan inuu dee sicirkii maanta ku iibiyo ruux baa u iibinayo wixii markaa joogay buu ugu iibinaya waa ruux dilaalo wixii markaa joogu ugu iibinaya wax markaa dadkii darara iyo dhib suuqii iyo dadkii ugaba imanaya ma jirto isagii baa keenay dilaalkii baa jooga sande makeena dadkeenu yihiinba wixii markaa joogayna maaha wax ixtikaariya gelaya wixii markaa joogo ugu helo markaaba ugu iibinaya suuradaasoo kale nahyigii way kaba saaraan alaabtii haddii waxa loo baahanyay aanay jirinna way kaba saaraan haddii bal maalan uu isagu ku talagalay inuu kolba yar iibsadana meeshii way kaba saaraan taas oo kale wuxuu waxaan looga baahnayn hadduuyana way kaba saaraano bal taas bay horta ku qaydeen laakiin waxaan odhanaynaa laftiga xadiidku taamiyuu keenaya kama muuqata inuu keenayo arrinku markaa waxa weeye laba xaalaa meeshii timi in macno la raaco oo xadiidkii de inta macno lagala soo baxo nahyigan iyo waxa kaba ratimaya taas macno la raacayo in laftigii la raaco bal taas baaba timi kollay masale usuuliyana way soo gelayaano haddii naskii lagala soo baxo cilo keenaysa isagii in la takhsiisiyo eeg lafti caamu iskaba aha naskii baa wax lagala soo baxaya wixii wuxuu keenayaa in la takhsiisiyo maxaa xukumkeedu yahay waa masale usuuliya ama in laba tacmiyo macnihiisii khaaska ahaa laga dhigo wax caama markaa kollay si ibnu daqiiqcid sharxa cumdaa kuba idhaaha un arrinki iyo shuruudahani hadday tahay taa ah nahyigii inuu ogaado taasiyada dee waxay nusuustu keenaysay bal markay umuurahan kale tahay wuxuu u yar dhexeeyaa bayna itibaaci lafdi wa itibaaci almacna marka macnuhu hadduu macno daahira yahay macnuhu hadduu macno baciida yahay lafdigii lagama tago lafdigii baa lagu daynaya laakiin macnuhu hadduu daahir yahay bal dee xikma ay kaba muuqanayso maslaxa ay ku xasilayso macno dhowna uu yahay marka caynkaasa ayaabay dee ay keenaysaa in ama naskii la khaas yeelo lagu khaas yeelo markaa macnihii kolkol waa kuwan curfi iyo waxyaalayo wax kuba khaas yeela naskii la khaas yeelo ama xataa naskii la caam yeelo intii uu keenayay in ka badanba de macnahan laba gaadhsiiyo bal markaa taas weeyaano horta culimadii dee waxay eegeen macnay eegeen waxay madara iyo mafsada kuba sugantay eegeen wixii aan inna mudaro ka ratimaysaa jirin meeshu way kaba saareen bal quyuudaas bay xadiidkii maaha xadiidkiuni inay idlaaqiisa ay ku tegeen oo cidi ay kuba tagto in la idhaha asal ahaanba dilanimadu waa xaaraano ruuxna ruux wax uma iibin karo dabad kaba yimi oo kii neefka keena cidi uma iibin karto kii alaab keena cid kale uma iibin karto isagoo keligii haba iibsado taas ma marka arrintan aa dacu naasa yarzuqu llahu bacdahum min bacdina kolley waa macaanidaa wax kaba midahoo ee ruuxii markaa uu yimaado wixii sii keeno doonaya sicirka maalintaas inuu ku helo dadkiibay maslaxa uguma sugantao cid baa wax ka daba helayso oo ciddii kale ka iibsatay waxaa dhici karta inay wax kale kaba sii hesho ilaah baa dadkii kala arsaaqaya dadkiina waa wax ay markaan ay dee kuba intifaacayaan laakiin hadday arrintu noqoto ruux intay gacanta u gasho ruuxuu yidhaha kolba in yar baan soo saaraya wixii waan qaaliyeynaya oo kale dee tan baa meeshii kaba baxaysa oo dee waa meelahay macnahana iyadna macaanidaan sheegayno ee kolkol ay imanka xadiidkii ku khaas yeeleen ama taksiis ay uguma keeneen ay kaba qaateen bal waxaan leenahay un kolley bar yidhi nahyigu waa beycu lxaadir lilbaadi waa mansuukh iyo waa karaahata tanziih iyo waxyaalaha caynkaasa alfaadani ma keenayso naskigina ixtimaal la-aan dee ixtimaal kuma yimaado barhkood soo qaadi xadiidkii addiinu annasiixa oo ruuxu dee inay kani isagii baaba u naseexaynaya dansiisato kaasaan raajix yeelaynaana xadiidkaasi xadiid caam uu ahaa kanna waa xadiid khaasoo dee caam iyo khaasna khaaskaa la horreysiiya allahuma dee bal maalan taasoo kale saxaabadna way ku camal faleen abi daawud iyo waxaa kuba sugan nin wax waday inuu dalxat ibnu cubaydillaahi kuba soo degay markaas ba uu yihi rasuulka ilaahay wuu noo diiday in dee ruux xaadirika uu u iibiyo ee laakiin suuqa adigu geyso oo bal cidaad la tacaamulayso laakiin isoo ogeysi markaasaan dee tala ku siin ujeedo dadkaa ama wax kaa iibsanaya waxaa isoo ogeysi markaasaan ama ku amri oo ka iibka odhan ama ka daaye waa dee naseexo kale laakiin anigi kuma tawaliyayo kale waa saa ay yeeleen bal muhimku waxa weeyaan un culimadu maaha un waxay xaggoodii waa macnihii iyo iyagoo eegeen maxaa mafsade kaba iman maxaa madare halkan kuba jirta suuradeyn mafsada kuba sugnayn teebay kuba koobnaysaa macno ay meeshii kala soo baxeen ayay deeta lafdigii ku qaydeen ama kuba khaas yeeleen dee taasna weeye kolley e ciddee guud ahaanba tidha asal ahaan waxaan sina umama banaana kolley dee malaa caamadooda iyo markaa qowlkoodma ama dee cid saasa oo taa laynoo soo naqliyey de hadday afraad noqoto un mooyaane maba jirto kuwa iyagu le laakiin halkani waa mansuuq iyo waxyaalahaasna waxaan leenahay ama nahyigi waa tansiihiyana qowlkoodu sawaab ma aha bal kolley baabkana intii yar aan odhanayo waa in kooban uune intaasaan kuba dhaafaya baabu xukmi beyc lmusaraati waa xalayna waan soo marnay axaadiis de iyadoo khaasa imaka baab kale weeye baabu xukmi beyc lmusaraati waa tii la gaaxiyey iibkeeda xukumkiisa oo dee horta ma banaano rushigii ma banaana laakiin bal haddii la iibiyo iibkaasi ma ansaxaya mise ma ansaxayo maxaa la yeelayaa xalayta waxbaynu soo aragna lakin axaadiidka intii ka roon ayaa inoo soo socoto wuxuu hi markaa musanifku xadaثna cabdالlahi بn mslmta bn qacnabin qal xadaثna daud بn qaysin waa imaamkii aad u qiimaha badnaa bal waxaan leenahay sheekadii mslim waa ninkii ugu daaweynaay ugu weynaaye waayo waa sqaar taabiciin sqaar taabiciin ma jeeda sqaar atbac taabiciin baan ujeedaa ama atbac taabiciinta raggii uguba dambeeye weeyaan waayo laba boqol iyo kob iyo labaatankii hijirada ayay dhimashadiisu ahayd muslimna hadduu laba kun iyo laba boqol iyo lixdii dhintay waaba dhowr iyo toban jirkiisii weeyaan waa dadkii walow yaxya ibnu yaxya tamimi amiso ninkii ugu horreeyey wax kaba maqle uu ahaa laakiin marka la eego isaga de waa markii uu rixladii ayuu kaga maqlay ama bilowyadii rixladiise laakiin waa ninkii ugu weynaa marka la eego sheekadii muslim xadثna daud بن qaysi an musa bn yasaar can musa bni yasaari can abi hurayraةa qaal anahu qaal bal caaw musa bnu yasaar waa inagu cusub inka kale waan soo aragnay waxaana waa nin taabiciya oo hiqa ah oo dee waa kan kitaabkeenana kuba sugan wuxuu adeer u yahay moxamed ibnu isxaaq saaxib bakahi ama saaxibu sira imaamkan siirada leh ibnu isxaaq ayuu adeerkii ogaayo moxamed ibnu isxaaq ibnu yasaar baa la idhaah aabihii bay walaala yihiin waa markaa dee mawaal de ninka sidaa kaas waa mawla wey ama mawla mualibiyiin un weeye waa adigu niman reer bani mualibuun buu mawaalidoodii kaba mid ahaa dabaqadii imaam zuhri iyo qataade iyo ayay isku dabaqo yihiin kitaabkeenana laba xadiis buu ku leeyo kani waa mid ka kalena kolley dee waxoogaabuu inoo jiraa aada uma sii foga xadiidka labaadu kitaabkeena kuba leeyahay musa bnu yasaar can abi hurayraةa qaal anahu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulki ilaahay wuxuu uhi man ishtaraa ruuxa iibsado shaata neef adhiya oo musaraatan la gaaxiyey oon dee maalmo la lisin falyanqarib biha hala tago oo hala laamo horta falyaxlubaha ha liso fain radiya hadduu raali noqdo xilaabahaa xilaabahaa master ahaan way noqotaa weelkan wax lagu lisana way noqotaa imaka labadii midna kuma fasirayne waa caanihii la lisaan kuma fasiraynaayo waa masterkii oo dee imaka macna mafcuul laguba idlaaqay xilaab weelka naftiisa sida mixlabka oo kale xilaabna waa la idhaahaa oo waa weelkii wax lagu lisayey xilaab master ahaanna waa loo isticmaalaayo lisidii la lisayay sida xalbi oo kale ama xalabo imaka halkan se maxaan kaba dhigaynaa fain radiya hadduu raali noqo xilaabaha waa wixii maxluubaha weeye waa wixii laga lisee caana aha iskaga qanco oo uu haddana saa iskaga raali noqdo amse kaa uu haysanayaayo dee ma celinayo iibka waa ansaxay markaa weeye iibka uu dhacaye uu iska haysan wailaa haddaanu raali noqon allahu calayhi wasalam man ibtaaca ruuxa iibsada shaatan neef adhiyoo musaraatan lasoo gaaxiyey oo fa huwa isagu fiiha waa neefkaa uu iibsadee dee qishiga iyo khadeecada lalaba yimi ama tadriiska bilkhiyaari khiyaar buu ku sugan yahay doorashuu leeyahay halaaثata ayaamin halaaثata ayaamin saddex cisho ayuu khiyaar leeyahay horta saddex cishuu khiyaar leeyahay fahuwa bilkhiyaari halaaثata ayaam bal saddex cisho fain raddaha hadduu celiyo bal saddexdii cisho dee uu doogoosto inuu wixii iska celiyo fain raddaha hadduu celiyo radda macahaa wuxuu celin iyada maceeda saacan saac min dacaamin cunto ah laa sabraa aan ahayn nooca qamadida ee sabraa dadaydha aan ahayn timir ah saac timiruu celin bal xadiid keliya weeye baabka xadiidkiisa waa xadiidkan abu hurayra markaa waan israacinaya xadaثna بن أbي cmر qال xadaثna سfyاn عan أyub عan mحamedi عan أbي هurayraةa qal أnahu qaal wuxuu yihi markaa abu hurayra qaala rasuul الlahi slى الlaهu عalيه waslم rasuulki ilaahay baa yihi man اshtarىa ruuxa iibsado shaatan shaato musaraatan fahuwa isagu bkhayr الnadarayni laba ra'yi laba nadar u roon ee isaga u roon ee uu isagu arko ayuu ku sugan yahay labuu kala dooranaya inshaa hadduu doono amsakaha uu iska haysan wainshaa hadduu doonona raddaha uu celin wa saacan waradda wuxuu celin maceeda saacan saac min tamrin timir ahoo laa sabraa aan ahayn qamadi aan ahayn waxaa dee qaamadi maahae dee saacti maruu celinaya وxadثna بن أbي cmر qال xadثna cabdالوahaabi عan أyuba bhada الإsنaadi غayra أnahu qaala wuxuu yihi man اshtarىa min الkhanami ruuxa ari xaggii dee wax musaraad ah wax ama muxafala ah ka iibsada oo ceebtaasi ay kusoo baxdo fahuwa bاlkhiyaar khiyaar buu leeyahy xadثna mحamed بن raafiع qal xadثna cabdالرaزاq qal xadثna macmr عan hmaam بn mنbه qala anahu qaal hmaam بn mنbه ba wuxuu yihi hada kani wuxuu ishaarayaa axaadiidkii dee saxiifadiisii uu abu hurayre ka qortay uu qornaa oo axaadiistan soo sheegnay boqol iyo siddeed iyo soddon xadiid gaadhsiisnaa kollay kitaabkeennana majmuuco fiican baa kaga suganee laakiin kuma wada sugnaa marka wuxuu uhi haada kani maakii weeye xadahanaa abu hurayrata abu hurayra uu noo warramay can rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay uu noogaba warramay fadakara wuxuu sheegay axaadiida axaadiid buu sheegay wa abu hurayra minha axaadiidta waxaa kaba mid ahayd oo qaala abu hurayra yihi markaa qaala rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam idaa ma axadukum idaad iyo maadu hadday kulmaan mid baa ziyaadayn aad u ficlanay maadaa ziyaado ah oo markaa ay dee shardiyasan oo kale u raacdo ama xataa mid jaazima ha noqoto mid aad jaazimayn sa aynamaa takunuu oo kale dee maadaas zaa-idun bay ahayd إda ma axadukum axadkiin ishtarىa hadduu iibsado liqxatan liqxo waa musaraatan waa neef irmaa mahal weeye adigu irmaan welibana liqxadu inta badan waa marka ay waktigan de ay ramadka yihiine waktiga ay dhaleen aanay dheereen ilaa labada bilood oo hore iyo ama intaa hore ayaaba liqxa laga cabiraa laabta waana la fadxin karaa liqxa liqaaxna waata lagu jamciyo liqxatin hadday tahayna liqaxna waa lagu jamcin karaa sida qirbatin qirab loogu jamciyo liqxatan musaraatan waa neef hal dee la soo gaaxiyey aw shaatan shaato musaraatan waa neef adhiya ama ri ha noqdeen ama laxa iyadana lasoo gaaxiyey fa huwa bikhayri nadarayni laba nadar laba ra'ykooda fiican ayuu ku sugan yahay bacda an yaxlubaha inta uu liso dabadeeday u caddaato dee wixii bal maalan waxaan dee ay lagu soo sameeyey tasriyadan ima hiya iyadii inuu iska haysto iibkii markaa waa ansaxay khiyaarun buu leeyahy inuu iska haysto sidaa kuba daayo wailaa haddii dee aanu doonin inuu iyadii haysto falyaruddaha ha celiyo iyadii waa ma liqxa ha noqoto ama shaato haba noqoto waa ninkaa caano badan yihin labadoodu ha celiyo iyo wa saacan saac min tamrin timira haba celiyo xadiidii ama duruqdii baabka kolley waan israacinay xalayna waxwaynu sooba aragnay oo axaadiid kale ayaa inoo horeysay bal horta in xadiidka hadal aada u qayim ahaayo ibnu cabdilbar lahaa xadiidkana halkaas baan yar horeysiinayaa wuxuu dhahaa ibnu cabdilbari xadiidkani aslun fii markaa fi nahyi can ilgish waa kan oo ficilkani waa kan keenayaba faski beeciya wuxuu asal u yahay nahyi in laysu diidayo layska nahiyay kishi in lalaba yimaado taasi waa mid wa aslun fii hubuuti اlkhiyaari liman dallasa calayhi bacayman suuradan kumay koobin waa haddii kishi iyo tadliis dhammaantiie waxaa kaluu asal u yahay ee khiyaar u sugnaanayo ruuxuu khiyaar leeyahay ruuxii ceeb loo qariyey ceeb taas tadliis iyo taas ama tanoo kale ha noqotay ama ceeb kaloo dee wixii laga iibiyeyba inuu khiyaar leeyahay taasna xadiidku asal buu u yahay وأصل في أنه laa يfsid أصل البيع waxaa kaluu أصل u yahay xadيiثku inaanu eeg beec u ansaxayo walow nahyigani jiro dee ama rishigani jiro haddana inaanu beeci marka horeba burahayn oo beec aan ansaxayn u noqonayna beeci u ansaxayo aslbيع aanu bur fasahaadahayn waxaa kaloo mxuu idha وأصل في أنa mudة الkhiyaari ثaلaaثaةa أياam de saddex shuu hi inay mudada khiyaarku ay saddex isho tahayna ama وأصل في أنa mudة الkhiyaari ثaلaaثaةa أيaamin saddex shay inay tahayna asal buu yahay waxaa kaluu markaa raaciya waaslun fii taxriimi tasriyati wa hubuuti اlkhiyaari fiiha wuxuu asal xadiidku u yahay tasriyadu in neef aada doonaysay inaad iibiso ma haddee mid aad isleedahay maanta balcaanuha ku bateen adigu aawo berri aadan hagaag u wada maashin neef aad isleedahay iibisay in lasii gaaxiyo tan ama bal waxa weeyaan aan la lisin muddo si loogu qaato inuu caano badan yahay taasi inay xaaraam tahay waa tan beeciiba keenaysa in layska fasakhi karo khiyaarna halkaa uu kaba imanayo xadiidku waa waxyaalihii dee ujeeddadu markaaba maqsuudkii xadiidka waaba inahaas iyo axaadiidaas oo tasriyadii markaa waa xaaraam xaaraamnimadaasi haba jirto oo dee taxriimkii fasaad baabu keeni lahaaye laakiin axaadiida maxaa inoogu sugan baac inuu ansaxayo waxaa kaloo inoogu sugan ruuxii mushtarigataa kuma iibsaday inuu khiyaar leeyahay hadduu ogaado tasriyadii waxaa kaloo bal maalan taasna ay culimmadu uga qiyaas qaateen halkan saa uu ibnu cabdilbaraba leeyahay wixii ceebee ruuxa loo qariyo ee beecyada oo dhan ba iska wada wixii ceebee ruuxa loo qariyay yaanu noocan ba haba noqoninbe ee be kala duwane ay kulansanayaani inuu keenayo khiyaar ruuxi waa iska celin karaa markaa ina wixii waa ceeb loo qariyay oon loo sheegin in dee taasna kole dee ruuxii muslimka ahaana wixii ceebe uu ogaa inuu ruuxii u qariyo maaha taas oo de kolley albayacani bilkhiyaari markaas waa ta inoo soo socoto fain sadaqa wakatama fain sadaqa wabayana iyo dee barakada ay leedahay oo kale culimadii islaamkuna dee kolley barhkood raggii waricinta ahaa waxaan ceeba ahayn bay dee tadooni jireen inaanay qarin inaynu soo marayo imika aan soo haynay yunus ibnu cubayd oo anas kaba warinayo ayaa la sheegay inuu walaa ribuu iibinayay adigu neefariyuu iibinayo kii uu iibinayu yihi waxbaan kuu sheegaya markay loo soo dhiga calafkee dee weel loogu soo rido raafkeeda iskaga gembidaa ayuu leeyahay raafkay ku gembidaa walgabarintaas siday ceeb kaba dhigaa qarido adamaha wixii wax kalea samaynaysaa ma jirto iyadii wax ku sugan maaha markaa weelkiiyo wixii loogu soo dhigo ama wixii la siinayo buushiyax lamida ayay raafkeeda iskaga rogtaa buu leeyahay taas intaasuu diintiisi sii weyday inuu arko wuxuus u arkay inuu ceeb u qarinayo ay tahay waa dee iyagu dadkaas adigu oo dad kaley ahaayeen dadkaasi farac iyo wataa magacoodna ilaahay deeta ka dhigay iyo de maqaam kaa weynsiiyeyba cabsidooda iyo waracnimada iyo taasi haddaba bal maalan tabliiskina inuu taas uu keenayo bal muddadii khiyaarkuna waa tan saddexda inooguba sugan shaaficiyada agtooda halkan waa inay deg deg loo celiyo laakiin dee xadiidkiisan uu kuba yimi saddexdii cishona khiyaarkii waa leeyahay iyagu taqyiidkan waxay kuba xambaaraan saddexa cisho haddii aanu ruuxu ogaan inay musaraad ahayd in lasoo gaxiyo iyadoo saddexa cisho gaadhay mooye hadduu markii ogaadayba inuu markaaba u celiyo haddii kale khiyaarkiisi waa dhacayaabay layihahan laakiin xadiidkii tan buu kuba yimi dee xadiidkaana la raacayaaba taas oo kale taasi iyadu waa mida waxa inooguba sugan arrinta kale xadiidka inoogu sugani waxa weeye dee hadalka ibnu cabdilbar iyo waxaan aan kuba celina aan kuba sugnayni ruuxii haddii uu goosto inuu celiyo neefkii kolley markan uu iibsanayey caanaa jiray oo candhadeeda kuba sugnaa waa caanahan dee isagoo hodayba ee ama uu ku kadsoomuu dee uba iibsado wixii uu kuba galustaa waa neef caano badan caanahaasi markii hore way la socdeenoo maaha milkigiisa intay soo gashay caano samaysmay maaha waa caano hore oo candhadii kuba jiray qadarkoodiina waa kala yaraan karaayo dee xooli isku wada mid maaha rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh shay dee bal maalan aan iska murankii iyo khilaafkii iyo wixii suurinaya oo daabid noqonayo loo laabmi karo wixii haba yaraada ama haba badnaadee ayuu halkan gooyey oo ah ruuxii hadduu doono doono inuu wixii celiyo inuu celiyo saac timira raaciyo saac timira macnaa eeg neefkii adhig aha iyo neefkii geelaha isku caano maaha in bal xayawaankii dee iyaga naftiisi neefkii geelaha ama kii adhigaha iyagina way kala caano badan yihiin caani markii hore ku jiray iyo dee caano ka eb adigu lama eegin taase waa si aan muran u iman haddii la idhaha hala qiimeeyo qadarkii maxay noqon inaanay joogin baaba dhici karta iyo wixii in layskula khilaafo si haddaba nisaacaasi u go-o si ay bal matalan markaa aanay dee waxa weeyaan aan nisaacyo waxba uga iman qadarkan daabid loo laabana ay noqoto ayuu taasaa in saac timira la raaciyo taasba weeye axaadiidtana duruqdeeda intooda badan timirtaasaa ku timiye laakiin lafdi baan imika soo aragnay waana xadiidka moxamed ibnu siriin uun riwaayadiisa saacan min طacaamin طacaamkuna in marka la eego waa wixii dee sa sharaabna waa wixii la cabo طacaamna waa wixii la cuno cunto dhammaanteed baa soo gelaya laakiin markaan eegna reer xijaaz oo kale kolkol طacaamka waxay kuba idlaaqi jireen alqamx ama qamadiday طacaam odhan jireen se dee طacaamku waa wixii laba cunayay oo kale halkan kol haddii timirtina dacaamkii kaba mid tahay lafdigan asamrana waa nooc qamadida kaba mid ahayo shaam laga keeni jiray taas bay asamre ahayd oo horeynu usoo maray zakaatulfidriga baynu kuba soo maray ama abwaabtii zakadaynu kuba soo maray iyo kitaabu zakaati ee aan qamadi ahayn bal noocaa gaara looma jeede e bur kalena looma jeede dacaamkan waxaan kuba fasiraynaa timirtii kale bukhaarina waa soo qaadaa riwaayaadkaasay u kala badan yihiin oo kale riwaayadan moxamed ibnu siriin baa kol dacaam waa laga soo naqliyey kol tamr waa laga soo naqliyey kol alfaado kalea meeshu laga soo naqliyey laakiin si ay riwaayadiisi ukan wada waafaqaan riwaayaadkii kalena waxay ku yimaadeen weeye waa dacaamkan iminka halkan waxaa looga jeedaa timirtii saac timiraa la raacinayaa wixii caani ha yaraadeen hase badnaadeen ari ha noqoto geel haba noqoto neefkii la celinayey dee saacaasoo dee meeshaa caano horeo jiray oo iibkii la socday een ahayn wixii intii uu milki isaga milkigiisa ay soo gashay caanihii samaysmay aanayna kuwa waxaan odhanaya alkharaaju bidamaan oo wixii uu hadduu saddex shab haystay intaa dambe kaba maalmaalaya alkharaaj bidamaan bay noqonay laakiin waa qadarkiibaa dee ta tani ay noqotay wax nisaacii goynaya wax daabidoo loo laabmayo bal taas bay noqotay kolleyna dee waa a'imada qowlkoodii fuqahaa almuxadisiin oo dee imanka shaafici iyo xanaabili iyo kuwaas ay kaa mid yihiin halkan xanafiyada iyabaa kalaamkood badaya laakiin nusuusi tan ay kuba timi walaa qawla liaxadin maca rasuuli llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay maciisana cidee bal maala qowli ma jirto halkana sidan xalayba soo sheegnay lo iyo waxyaalaha kumay sugnayn la xukumun weeye xoolihii la dhaqanayo waa islaba xukume iyagay agtooda aad naadir ugu ahayd khaasatan xijaaj ya dhulkaa oomana ahaa iyo dee intii kuba dhoweyd waxaan dee munaadiqii durugsanayd ee iyagu biyaa lahayd aan ahayn taasunbaa laftigani uba yimi waa wixii iyaga u badnaaye neefkii lo ahaana haddii tan laguba sameeyo taas buu noqonaya bal umuuraha iyada halkan inooguba sugantaa wey marka meesha waxay imanaysaa kol haddii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh aan idhi waxaan qiimo ma aha waayo caanii lama eegin intay qadarkii ahayd waayo inta badan waa say qolooyinkan dee kaba tegay sida xanafiye ay kuba cileeyeenoo wuxuu hadduu yahay wax dee itlaaf kuba yimi marka la magdhabayo ama misligii baa la eegaa ama qiimihii baa la eegaa tani misligiina maaha qiimihiina maaha laakiin tan de waa wax gaar asal gaar oo xadiidkii sidan inooguma sugnaado sidiisii baa loo raacaya wixii kale lama doondoonayo marka iminka halkan kol haddii bal saacay timirta ahaa caanii haba yaraadeen ama haba badnaadeen neef adi ha noqoto neef matalan lo ha noqoto neef matalan geela haba noqote kol hadday taa tahay iminka qiimo maaha shaygii la qiimeeyo qiimihii laleeyaha loo laabe ee waa qadar nisaacii goynaya uma aha muqaabil uma aha wixii markaa candhadeeda kuba jiray markii laba iibiyey rasuulka ilaahayna uu sameeyey oo bal matalan kaasun baaba la raacaya dee wax kaloo imaka halkan waxa weeyaan loo laabmaya ma jirto kaasaa loo laabmayaayo haddii ay imaka qiimo la yidhaaho wixii qadarkii caanaa in la eegay ahayd bal kolba wii wixiina waa isbedbedeli lahay waa tan waa xukum isagu khaas ah gaar mustaqil u ah oo marka la eego mutlafaadkii iyo damaankoodii iyo dee daruqdii la mari jiray iyadii kaba baxsanba weeye taas oo kale bal taas bay noqonaysaa kulle axaadiisa tan nooguba sugan baw baw budlaani beyc lmabiici qabla alqabdi kolley hadalladaa yar batay beecuna iskaga hawl badan yahi bal halkan aabad moodaa inay kaba hawl badnaanayso oo dee waana imaka khaasatan waktigeednan weliba bunukistamina ay timi ee dadkii ay iyagu dee waxa weeyaan iyagoon iyagu wixii lahayna waxay soo iibsadeen dadkii ay kaba iibinayaane dee marka kolleyna ay tahay qabdi iyo balmadhal milki iyo waxyaale lama eegayo imankana adigu kolley tasaahul badanna meela jiro waaba baab isagu aad iyo aad ba muhim u noqon kar ama ah ana baab dheero dee in la kala reebo maahe wakan man casharka ku daynaya allah subxana wa tacaala acala aclam